أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha oo ah barnaamij toddobaadla ah oo maanta si gaar ah diiradda ugu saari doono fadliga ku jira tobanka maalmood ee ugu horeeya bisha dulxija ee sannadkan kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga bishan oo ka mid ah bilaha barakaysan ee sannadka islaamka waxa ay leedahay fadli iyo kheyr aan la soo koobi karin tobanka maalmood ee ugu horeeya bishan ayaa waxaa ku jira maalinta carafo iyo maalinta ciidul adxa barnaamijka maanta waxaannu ku falaqayn doonnaa sida aan uga faa'iidaysan karno maalmahan qiimaha badan iyo fursadaha qaaliga ah ee alla subxaanahu wa tacaala na siiyey si aan ugu dhowaanno sidoo kale waxaan ka wada hadli doonnaa talooyin muhiim ah oo ku wajahan bishan barnaamijka aalaaba waxaa soo saara oo idinla socsiiya aniga oo maxamed daahir ah waxaa igala qayb gelaya wariyaasheenna cawiil cabdulaahi iyo maxamed sheekha waxaana toddobaadkan barnaamijka marti ku ah sheekh faarax cali xuseen muddada barnaamijka u socda waxaan soo gudbin doonnaa jawaabaha dhegaystayaasha ay ka bixiyeen su'aasha furan ee toddobaadkii hore tan maanta ee cusubna waynu ku haynaa barnaamijka waa mar kale iyo diiradda jimcaha مرتعا للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شرداتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
waa hagaag mar kale dhegaystayaal waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu barnaamijkeena diiradda jimcaha ayaan toos u gudageli doonnaa waxaan ku jirnaa bisha barakaysan ee dulxija oo ah bisha laba-iyo tobanaad ee sannadka hijiriyada islaamka bishan waxa ay xambaarsan tahay dhacdooyin waaweyn oo taariikhi ah iyo cibaadooyin qiimo weyn leh oo aan la dayici karin dad badan baa laga yaabaa inay dhaafto oo aysan ku baraarugin munaasabadan fadliga badan sidaasi darteed barnaamijkeenna diradda jamcaha waxa uu ifin doonaa oo dhegaystayaasheenna uu xasuusin doonaa faa'iidada tobanka maalmood ee hore ee bishan maalmaha way kala fadli badan yihiin dhulkuna waa uu kala fadli badan yahay aadanaha eebba abuurayna waa uu kala fadli badan yahay malaa'igta waa ay kala fadli badan tahay wakhtigana sidoo kale waa uu kala fadli badan yahay sannadku waxa uu ka kooban yahay laba-iyo toban bilood laba-iyo tobankaas bilood waa ay kala fadli badan yihiin waxaana si gaar ah fadli u leh afar bilood oo xurmo siyaado ah leh إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ۖ وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين afarta bilood ee xurmada leh saddex ka mid ah waa kuwo isku xiga waxaana ay kala yihiin dulqacda dulxija iyo muxaram bisha afaraadna waa bisha rajab afartan bilood ee xurmada leh waxaa la yidhaahdaa ashhurulxurum bilahan xurmada leh waa ay kala fadli badan yihiin waxaana ugu fadli badan bisha dilxija ee aynu hadda ku jirno waana bisha uu xaj ku dhaco bishan qudheeda ayaa kala fadli badan waxaana ugu fadli badan tobanka maalmood ee hore ee bilowga bisha ugu horeyn sheekh faarax cali xuseen oo ka mid a culimmada diinta islaamka ayaa waxaanu weydiinay xikmooyinka allah subxaanahu wa tacaala u jideeyey muwaasimta kala duwan kuwaas oo ay ku jiraan khayraad iyo fursado badan
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد إلهي بقى مهدسن الله سو إنه نعميي إسلامك إيو دين تنقالق تشريعا وين إلهي ونشرعيي قابك الله أقول واله سبحانه وتعالى daan markaa aan tilmaamo xikmooyinka xikamtu aad bay u tiro badan tahay ilaahay wuxuu jideeya ina xikmadooda wax lasoo koobi kara ma aha laakiin bal haddaanu isku dayno inaan wax ka taataabano waxaa ka mid ah waxaa la yidhaahdo atanawuc ama atanwiic dadka in wax loo kala duduwo nafta bani aadamku way daashaa marka waxay jeceshahay marka in waxyaabo cusub ku cusub mar walba nashaadkeeda in lagu dhiso iyo himadeeda kor loogu qaado markaanu mawsim ilaahay uu noo jideeyo wuxuu ilaahay noogu xajiyaa mid kale shalay waxaanu joognay mawsim ramadaan ayaanu joognay haddana waa mawsimkii cashri dilxija waxaa ku jira ruknun min arkaan ilislaam oo la yidhaha rukniga xajka ayaa la gudanayaa sida bisha ramadaanba loo gudanaya rukni min arkaan ilislaam oo ramadaanah marka waa mawaasim khayraad ilaahay ummadda u jideeyey inay allah u dhowaadaan ay mar walbaaba allah fadligiisa ay si fudud u helaan marka waxaad garanaysaan barnaamijyadan sharikaadku ay sameeyaan oo layaad ka faa'iideyso oo run ahaantiina ayagu ay ka faa'iideysanayaan hadda wax adiga faa'iido badana adiga kuuma jirta ayagaa ka faa'iideysana laakiin allah tiisu way ka duwan tahayo barnaamij laga faa'iideysanaya lagu jidaynaya adigu aad ka dheefsanayso oo adigu aad allah ugu dhowaanayso oo aad ilaahay fadligiisii faraha badnaa aad ku helayso dembi dhaaf iyo alla u dhowaansho iyo khayraad marka waxaad garanaysaan dee barnaamijka ka faa'iideyso cagsigeedii waaye oo adiga lagu faa'iideynayo ilaahayna wax maslaxad uguma jirto inuu ilaahay yidhahdo ajir badan baad helaysaane waxaa sameeya isagu jaanibkiisa wax xaajaha kama lahan ama maslaxad uma jirto bal annaga kali ay noogu jirto hada min fadli illahi wa min raxmatihi xikmadu waa naxariista ilaahay subxaanahu watacaala addoomihiisa uu u naxariisanayo si himadooda iyo nashaadkoodu kor u noqdo oo ay uga faa'iidaystaan mar walba markay daalaanba mid cusub loo keeno oo markaas ayagii himadooda ay sii kacdo markay taa ku daalana mid kale ilaahay uu u keenayo waana wax bani aadamka allihii abuuray uu ka ogyahay oo cid walbaaba allihii abuuray baa ka yaqaan nafteeda sigaa markaa naga garanaya xaalkeenna markaasuu marba waxbuu ilaahay cusub buu inoo keenayaa marka ilaahay baanu uga mahadnaqaynaa marka xikamta taas ayaa ka mid ah wax lasoo koobi kara ma ahan laakiin indaanu ishaarno wax yaroo ka mid ah inahaas baa kolleyba ka mid a tobanka maalmood ee ugu horeeya bishan waa maalmo uu allah subxaanahu wa tacaala si gaar ah u sharfay waxaa ka mid ah maalinta carafo oo ah maalinta sagaalaad iyo maalinta ciidul adxa oo ah maalinta tobanaad maalmahaasi waa maalmo ay muslimiinta ku dhaqmaan oo ay la yimaadaan cibaadooyin badan sida xajka soonka salaada sadaqada takbiirta iyo xooloqalidda waxaa xusid mudan in allaha subxaanahu wa tacaala uu ku dhaartay maalmahan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والفجر وليال عشر والفجر بان كل دارتي iyo walayaalin habeenno cashrin toban ah ayaan ku dhaartay buu leeya allah subxaana wa tacaala habeennadaa tobanka ah ibnu kasiir markuu tafsiirkiisii soo qaatay wuxuu yidhi almuraadu biha cashru dilxija tobankaa maalmood ee allah subxaana wa tacala suuratulfajri uu ku dhex sheegayo waa tobanka maalmood ee ugu horeeya bisha dilxija allah subxaana wa tacaala aayad kale fii suurati alxaj ku jirta wuxuu yidhi wayadkuru isma allaahi fii ayaamin macluumaat ayaam macluumaad maalmo macluumaada la yaqaana in allah xuskiisa ay aad iyo aad u badiyaan maxay yihiin maalmahaas la yaqaano cabdulaahi ibnu cabbaas markuu fasiray wuxuu yidhi waa ayaamu alcashr waaye tobanka maalmood ee bisha dilxaja weeyaan labadaa aayadood waxaannu ka faa'iidaysanaynaa tobanka maalmood ee ugu horeeya ee dilxaja inay yihiin aayadaha macnaha ay ku sheegeen culimmada layaalin cashrin iyo ayaam macluumaad dhaarta allah ee maalmahan waxa ay muujinaysaa fadligooda iyo muhiimadda weyn ee ay leeyihiin maalmahan tobanka hore ee dulxijah waxaa si gaar ah sharaftan loo siiyey dhowr sabab oo culimmada islaamku ay sheegaan ugu horayn waa bil ka mid ah bilaha xurmada leh ee islaamka qur'aanka kariimka ayaa arrintan caddeeyey taasoo tilmaamaysa in maalmahan ay yihiin layaalin cashar taasoo micnaheedu uu yahay maalmo tobanaan ah oo allah uu ku dhaartay taasna waxa ay muujinaysaa in maalmahan ay leeyihiin qiimo aad u weyn intaa waxaa dheer maalmahan waxaa dhacay dhacdooyin taariikhi ah oo muhiim ah sida xajka oo ah mid ka mid a shanta tiir ee islaamka sidoo kale maalmahan waxaa si gaar ah loo saramariyey ajarka laga helayo camalka wanaagsan maalmahan qiimaha leh waxaa habboon in si wacan uga faa'iidaysanno iyadoo la badinayo takbiirta taxmiidka iyo adkaarta mutlaqa ah ee ku xusan sunnaha saxaabada waxay si gaar ah maalmaha hore ee bishan barakaysan ee dulxija ay suuqyada la aadi jireen adkaarta iyo takbiirta Ee, bisha dilxija tobanka ugu horeeya waxaa ku yimiday fadaa'il baa ku timiday xadiis ibnu cabaas baana nabigu uga warramay uu leeyahy maa min ayaamin alcamalu ee fiihina khayrun waaxabu ila allahi min hadihi alayaam yacni cashra dilxija qiila wala aljihaadu fi sabiili illah qaala wala aljihaadu fi sabiili illah ilaa rajulan aw rajulun kharaja binafsihi wa maalihi uma lam yarjic min dalika bishayin xadiiskaas ayaa asal u ah oo rasuulku yiri bukhaari baa soo saaray xadiiska waa xadiis saxiixa xadiis ibni cabaas wuxuu leeyahay ayaam ma jirta ma min ayaamin alcamalu asaalix fiihina khayr camalka alcamalu fiihina khayr uu camalku khayr badan yahay alla agti laga jecel yahay maalmahan tobanka ah markaas nabi waxa la yidhi xataa jihaadkani markaasuu wuxuu xataa wala aljihaad fi sabiili illah ilaa hal arrin mooyaane nin baxay naftiisii iyo maalkiisii la baxay ee aan la soo laaban shay markii laga reebo inta qof inta baxay jihaadka aaday soo badbaaday soo laabtay isagoo nabad qaba ee waxaa ka fadli badan bilahan bishan dulxija tobankan camalka la sameeyo iyo jihaadkaas ka fadli badan allaahuma halka xaalado ah qofkii la soo noqon waayo waxba aan la soo laaban naftiisa iyo maalkiisa marka camalku waa waa caam camalka acmaashaasi marka waa acmaasha oo dhan oo ilaahay loogu dhowaado ayaa marka soo wadagelayso haday tahay muxuu ahaa manaasigul xajkii oo hadda bishan ee la gudan doono bisha dilxija la gudanayo iyadaa ugu horeyso waa rukniga ugu weyn ee ee siyaamkii yowmu carafa la soomayey iyo guud ahaan bisha iyo bisha ee, tobankan ugu horeeya tobanka hore ee bisha dilxija acmaal kasta oo ama soona ama salaada ama sadaqa ah ama qiraa'atu alqur'aan ama dikri wuxuu raba ha noqdo ee wax alla wixii camal ah oo ee, ilaahay loogu dhowaanayo way fadli badan yihiin oo maalmaha kale way ka fadli badan yihiin marka camal hadda gooni loo ishaaray ma laha waxay culimmadu markay isweydiiyeen nabigu muxuu u soomi waayey haddii soomku uu yahay ee bishan uu mashruuc yahay ee tobanka ee hayra carafa carafa markii laga reebo carafa nabigu waa aad buu u tirtirsiiyey in la soomo laba sano ayayna tirtiraysaa dembigiis buu yiri sanat almaadiya waalbaaqiya sida muslim ku sugan xadiiskiisii marka waxay dhaheen nabiga ee, lagama hayo ama xadiis saxiix kuma imaanin inuu soomay tobanka dilxija caishana waxay leedahay ma arkin nabigoo soomaya cashra dilxija muslim baa soo saaray laba xadiisoo musnadka axmed iyo midka abi daawuud iyo, iyo tirmidiba ku timid oo isku dhadhow baa jiro oo nabigu inuu soomi jiray هنيدة عن أمه عن زوجها عن النبي وضعيفية iyo mid kale oo isaguna aan ka dheerayn xagga munkar lagu sheego baa jira midkan saxiixa muslimna nabi waxa caaisha waxay leedahay ma arkin nabigu soomaya tobanka dilxija laakiin waxaasoo dhan culimadu waxay uga jawaabeen waxaa dhici karta nabigu inuu ummadda u dhimrinayay oo haddii uu soomo ummadii cid tabar daran iyo cid tabarle iyo ayaa laga yaabaa inay ku wixii hadda ay ku dhibtoodaan marka ibqaa lilummati wa shafaqatan lahum waraxmatan bihim ayuu isaga daaya bay leeyihiin culimadu ama waxay leeyihiin waxaaba dib ayaaba laga sharciyeeyeyo markuu nabigu aakhira cumrihii baa loo sheegay warkan wuuna ku mashquulay sanadkii ugu dambeeyey xaj buu ku mashquulshanaa rag baa ku yara oo xilada sheegay oo u soomi waayey saxaabadu cabdullahi ibni cumar iyo abu hureyra takbiirta ayay suuqa la aadi jireen maalmaha hore ee bishan dilxija marka ay dhalato suuqay tegayeen way takbiirsanayeen dadkuna way la takbiiranayeen marka in dikriga marka la badiyo oo gaar ahaan takbiirta la badiyo iyo taxmiidda iyo iyo adkaarta mutlaqaba
dadka aan soomi karin oo aan awoodi karin maalmahan fadliga badan waxaa hor yaala fursado kale oo qaali ah oo ay ugu dhowaan karaan allah sida in la badiyo akhrinta qur'aanka kariimka sadaqa bixinta iyo dhammaan camalada wanaagsan ee allah subxaanahu wa tacaala uu raalli ka yahay
qofkii aan awoodi karin soonka dadkuna in badanoo kamida ma awoodaan oo ama dacfi baa jira ama wax kale oo la qabsi la-aan baa iska jirto marka wax gooniyaho soomka kaga tacaluqa bishan oo gaar ah oo isaga ilaa waa ilaa isagaas unbaa fadli badana ma jirto haddii laga reebo yowmu carafa iyo soonkeedu waa soon mucayana oo lagu asturayo bisha muxuu ahaa sanadka lasoo dhaafay iyo asanad alqaadima soo socota kaas haddii laga reebo inta kale waa fara badan yihiin waxyaabaha qofku uu awoodi karo oo dikrigaasa kamida qur-aankiibaa kamida sadaqaa kamida deriskiisa wanaajiyaa kamida waxaa kamida dadka fuqaradaah uu quudiyo qaraabadiisa uu xiriiriyo waalidkiisa u baarin noqdo acmaal kasta oo khayra salaad uu iska dukada kamida wax walba oo qofku awoodi karo khayra maa min ayaamin alcamalu fiihina khayru waaxabu ila allah camalka waa la idlaaqay waa la idlaaqay marka ilaahay fadligiisa waxaa ka mid ah inaan shay gooniya oo qof ka cajzinayo inaan wixii lagu xirin oo markaa wax fara la idlaaqay acmaashii ee qofka jihaadka gala jihaadaya waa ku jiraa waa ka fadli badan yahay xilliga kale qofka muxuu ahaa qaraabo xiriirinaya qofka muxuu ahaa masaakiin quudinaya qofka wax kala sameynaya acmaalulbiriya maalmahaas waa wax aada u tiro badan waaye qofka qur-aan akrinaya wax walba wax walba oo aad samaynayso fadligaas waad helaysaa marka waa wax ilaahay ummadda uu ku camimay oo si maaragtay xikmadaysan loo nabigu u yiri oo uusan dhihin qofkii sooma ma dhihin qofkii sadaqeeya ma dhihin qofkii qur-aan akhriya ma dhihin ilaa cid walba waxa laga yaabaa in shay uu ku adag yahay marka waa la furay mutlaqan wax walba wanaaga oo ilaahay loogu dhowaan istikfaartii adkaartii kulli waa ku furan tahay marka qofkii soomi waaya ha ka faa'iidayso jaanib kale oo aan markaa wax dhiba ku haynin sidaasaan ugu baaqaynaa ummadda
ummadihii hore waxay noolaayeen cimri aad u dheer marka loo eego ummadda nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam waxaa jiray dad cimrigoodu uu gaaray boqolaal sano sida nebi nuux calayhi salaam oo keligiisa uu qur'aanku sheegay in dadkiisu uu dhex joogay kun sano oo konton sano ay dhiman tahay ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها
ummadda nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam cimrigeedu celcelis ahaan waxa uu u dhexeeya lixdan ilaa toddobaatan sano sida uu tilmaamay nebigeena muddadaasi yar ee aynu noolnahay waxaa ku jira oo allaah uu nagu galadaystay muwaasim ama xiliyaal gaar ah oo fadli iyo kheyraad xambaarsan kuwaas oo haddii aynu si fiican uga faa'iidaysanno naga dhigi kara kuwa la siman xagga ajarka iyo darajada ummadihii cimriga dheer la siiyey acmaashaasi wanaagsan ee mawaasimta ku jirta wuxuu allah nagu siiya fursado dahabi ah oo aan ku gaari karno ajar fara badan wakhti kooban gudaheeda waxaa tusaale u ah habeenka leylatulqadarka oo qur'aanka kariimka lagu tilmaamay inuu ka khayr badan yahay kun bilood إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر
qofkii uu allaha subxaanahu wa tacaala uu waafajiyo habeenkaasi wuxuu helayaa ajar iyo camal la mid ah kii qof ku cibaadaystay in ka badan siddeetan sano taas oo muujinaysa sida allah subxaanahu wa tacaala noogu naxariistay oo uu u abaalmariyey ummaddan cimrigeedu yar yahay balse camalkeeda aad loo badeeyey maalmahan barakaysan ee tobanka hore ee bisha dilxij oo ah wakhti qaali ah oo aadan ogayn inay dib dambe kuu soo marayaan ayaan waxaan si dhab ah muslimiinta ugu boorinaynaa inay ka faa'iidaystaan aysan khaflad ku dhicin sheekh faarax cali xuseen ayaa tilmaamay in sida muslimiintu ugu baraarugsan yihiin bisha ramadaan loogana faa'iidaysto ay sidoo kale tahay in bishan dulxija isha lagu hayo oo lala yimaado camal wanaagsan shiikhu wuxuu sidoo kale dardaarmay in muslimiintu ay iskaalmeeyaan isagoo aanan ka tegin in la nooleeyo sunooyinka laga hijrooday islamarkaana ay isfaraan wanaagga xumaantana ay iska reebaan waxa uu si gaar ah u xusay muhiimadda ducada isagoo tilmaamay in la badiyo ducada shakhsiga ah iyo tan guud ay ku wajahan walaalaheenna muslimiinta ah ee ku sugan xaaladda adag wuxuu tusaale u soo qaatay walaalaha muslimiinta ah ee falastiin oo si joogta ah u wajahaya xasuuq bahalnimo ah oo ay u geysanayaan yuhuudda kuwaasoo taageero baaxad leh ka helaya dowladda maraykanka shiikha ayaa carabka ku adkeeyay in maalmahan lagu dadaalo camal kasta oo khayr ah kollayba maalmahan waxaanu isku baraarujinaynaa inaan horta kafla aysan nagu dhicin sida bisha ramadaanba loogu baraarugsan yahay oo dadku ay uga warhayaan in iidana looga warhayo waxyaabaha dhexdeeda munaasabkana waxaa ka mid ah muslimiintu inay ayagu ay isu duceeyaan oo ay isbooqdaan oo ay ismaragtay iskaalmeeyaan sunanta mahjuurka si gaara sunnooyinka laga hijrooday oo hadda aan dadku aysan aqoonin in la nooleeyo sida takbiirtoo kale maalan saxaabadu bisha markay dhalato suuqay dhex mari jireen iyagoo aan wax kale u jeedin dadka inay xasuusiyaan kaliya takbiirta allahu akbar bay leeyihiin markaasaa dadka suuqa joogay allahu akbar ku xasuusta qofkii marka taana waa baraarujinayaa in ducada la badiyo maadaama maalmo fiican oo fadli badan lagu jiro sida ayaam sida layaali cashri awaakhir min ramadaan sida ducada aan u badinaynay oo aan ilaahay u baryaynay oo aan gaalada u habaaraynay in la habaaro gaalada in loo duceeyo muslimiinta si gaara muslimiinta la dhibaataynayo reer falastiin si gooniya in loogu duceeyo oo ayuu si dhib gaara haysto guud ahaanna ummadaha muslimiinta la wada hayo dhib lagu hayo oo annaga lafteenna haddaan nahay reer soomaaliya ixtilaal baana haysta oo weliba caalamku uusan hadda ka ka hadlaynin kan falastiin waxaaba hadda kafal celinayaba xataa gaalada kafal celinaysa oo ardaydii maraykankaaba ka banaanbaxaysa oo ummadaba indhaha ku haysa laakiin annaga lafteenna inaan annaga lafteenna ina cadowna haysta aan dareenno oo gaala ina haysato oo ummadeena dhaqaale la-aan haysato oo ay ummadii dhacayaan hantidoodii dhulkoodii boobayaan tarawaadkoodii cid walbaaba maanta dhib ku filan baa hadda maanta haysta oo meesha ay cadowgu joogaan hadda ku nool hantidoodii waa la boobayaa cirdigoodii waa la baabi'inaya marka inaanan iloobin bishan maalmahan hore ee fadliga badan inaan ducada la iloobin gaalada in la habaaro oo muxuu ahaa muslimiinta loo duceeyo guud ahaanna caalamka muslimiinta o dhan oo mujaahidiinta in si gaara loogu duceeyo oo reer falastiinna maaragtay aan la iloobin ilahay inu ku dulqaado cadowgaas runtii waa niman adduunka u dhigay muxuu ahaa cashar lama ilaawaana oo na tusay in layska celin karaa cadow oo aan loo jixin jixin oo intaasoo dhimasho ah intaasoo dhaawaca intaasoo dhibaataa go-doomina iyaday ku socota nimanka usumuudka ee adayga samaynaya dadkaas ilaahay ha sugan leenahay ilaahayna ha ka dulqaada cadowgooda ilaahayna ha jabiya yahuud iyo gaalo iyo kirishtaan iyo wax isbaysto dhan saasaan marka ugu baaqaya muslimiintu inay isu duceeyaan oy ayagu is- isbo isjeclaadaan oy ayagu isu naxariistaan oy ayagu ay isu danqadaan oo kii dhibaataysan la gacan siiyo wuxuu ahaa eh, alamru bilmacruuf aan dardaarmay lafteeda iyada inay dadku ay xumaanta iska reebaan oo warbishii baa la joogo barakeysneeda in laisku baraarujiyo wanaagga xumaanta laysaga digo intaba waan eh, insha allah waa u sheegi lahaa ummadda muslimiinta ah warbaahinta islaamiga ah ee alqur'aan ayaad nagala jaan qaadaysaan waxaynu ku guda jirnaa barnaamijka diiradda jimcaha oo maanta aynu uga hadlayno fadliga tobanka hore ee bisha dilxija maalmaha hore ee bishan ayaa diiradda la saaraa waxaana xiga ayaamu tashriiq oo ah maalmo fadli badan kuwaas oo ka mid a qaybaha muhiimka ah ee bisha marka laga yimaado tobanka hore ee bishan oo fadli gaar ah uu ku soo arooray bisha duulxij ma jiraan wax kale oo fadiilo leh oo si gaar ah lagu sheegay bisha su-aashaasi ayaanu hordhignay sheekh faarax iyo sheekh cali katiin
jazaak allah khayr waa su-aal fiican Ma- bisha dilxija waxay ku jirtaa midhaha xurmada leh si gaara oo midhaha isku xiga oo dulqicda dulxij muxaram saddexda isku xigoo bilood ay qeyb ka tahay iyo rajab oo dhinac kala jirto marka bishan tobankan hore eh, ayaa fadliga gaarka ah ku soo arooray maalmaha kale markii laga reebo ayaamu tashriiqa oo saddexda maalmood ee ku xiga koo iyo toban laba iyo toban saddex iyo toban ee, markii laga reebo iyada bisha wax kale ku yimiday oo fadiila ah ma jirto wax gooniya waa ayaamu tashriiqaas wax ku yimiday inay tahay ayaamu aklin wa shurbin wa dikri illaah oo ilaahay in la xuseeyo fi ayaamin macduudaadna lagu sheegaa oo la dhamaystirayana mawaasimu alxajki la dhamaystirayo saddexda saddexda maalmood ee ugu dambeeya ee ka dambeeya ee tobanaadka ama inta kale waxay kala mid tahay bilahaas kale oo xurmada leh wax gooniya oo ama la soomayo ama gaar ah oo fadiilo ah kuma iman waa hadda bishaan haddaan ku ji- bilaha haddaan ku jirno oo haddaan soo dhaafnay la mid tahay waxba kagama duwanaa marka fadligu waa tobanka ugu horeeya oo maalinka tobanaadna ugu sii fadli badan iyo iyo sagaalaadkuba ugu sii fadli badan yihiin tobanka waxaa dhacaya xajkii akbarka ah baa dhacaya oo mucdamu acmaa- manaasik alxaj baa dhacayso sagaalkana carafaa la istaagaya waana khayru yowmin dalacat fiihi shamsu cala aliطlaaq waa maalintii ilaahay diinta uu kaamil yeelay alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii uu yiri weeyaan marka maalinkaas baa ku jira iyo maalinka tobanaad ee alla ku tilmaamay yowm alxaji alakbar marka inta hore bilowgeeda ilaa tobanka ayuu marka fadligaasu ee, ku s- kooban yahay ee, ashama tashriiqii saddexda maalmood ahaa oo iyaguna sidoodaba ayaamu dikrin ah oo iyana sidaas ee, athar ku timiday iyo axaadiis haddii laga reebo inta kale waxay lamid tahay bilaha caadiga ah laakiin de waa maalin ilaahay oo maalin aan ilaahay la caabudin ama aan la- la- ee, mu- alle loo dhawaanin ma jirtee fadliga unbaa meesha weynaabaa meesha ka baxaye waa de maalin walba iyo habeen walba khayrkiisu waa ku jiraa oo ma min leylata ila fiiha saacatu ijaaba ku jirta oo habeen walba ku jirta wadaari kula leyla sidii muslim uu soo saaray iyo keyrkiiba marka taas in laga faa'iidaysto eh, saacadaha saacadaha ijaabada sida jumcooyinka iyo habeen habeenada weliba xilliga dambe ee ee nuzuul rabbi caza wajal in eh, qofku ka faa'iidaysto uusan isdhihin habeenadanu fadli ma lahan ama maalmahanu fadli kuma imaanina waa loo baahan yahay oo qafla lama ogola ma min ayaamin ilaa fiiha khayr baa ku dhex jiro oo ilaahay baa lagu xusaya lagu caabudayaa laakiin middan mawaasimtan waa mid gaar ah oo ilaahay ummadda si gooniya ugu dhisay eh, inay alla u dhowaadaan ay wax badan badan ay faa'iidaan oo miisaankooda xisaaadku kordho oo dunuubtoodina eh, ay maashoodiso eh, acmaal saalixaada iyo xasanaad uu ka qaalib noqdo oo sidaa ummaddii ay ku hesho eh, maaragtay naxariista ilaahay iyo maqfiradiisii iyo dembi dhaaf iyo muxuu ahaa inay ka badbaadaan muxuu ahaa cadaabka waa inhaas unbaa maaragtay eh, loogu talagalay eh, maalin aan ilaahay loo dhowaanin ma jirto ayaan leenahay waa maalinka carafo oo bishu sagaal ay tahay iyo maalinka tobnaad ayagu si gooni ay usii fadli badan yihiin maalinka carafo ee bisha sagaal ay sagaalka tahay nabigu wuxuu sheegay sal allahu caleyhi wasallam inay tahay maalinka ugu badan ee addoommada allah subxaanahu wa tacaala uu naarta ka xoreeyo xadiidka imaam muslim uu soo saaray min xadiidi caaisha رضي الله عنها نبي حليه صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة ma jirto maalin ay ka badan tahay allah subxaana wa tacaala addoonkiisa uu naar ka xoreeyo maalinka caraf dad badan baa ilaahay naarta ka xoreeyaa maalinkaa marka maalinka sidaa ah ee sidaa u qaymaha badan waa inuusan si markaa waxa weye aad dareemaynin uusan kugu dhaafin adoo iska mashquulsan oo adduunyadan yartaah ee qaymaha aan lahayn ee cawsgeeliyaadka ah birbirkii mataaca yarkaahoo dhammaanaya adoo ku mashquulsan maalinkaas inuu ku dhaafo oodan ka faa'iidaysan waa nasiib darow maxaa yeele waa maalin allah subxaana wa tacaala addoommadiisuu naarta ka xoraynayo qof hadda naar laga xoreeyey oo ilaahay janno uu geliyana liibaan u dhiman ma laha walidaalika rabbi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy faman zuxzixa cani innaari wa udkhila aljannata faqad faaz wama alxayaatu addunyaa ilaa mataacu alguruur qofkii naar laga fogeeyey ee janno la geliyey faqad faaz qofkaasi waa liibaanay liibaan biima kaba dhimcaan ah ayuu liibaanay wey adduunyadu nolosheeduna wax kale ma aha waa kado oo meel la joogaya ma ahana waa berber yaro dhowr beri la joogayo dhammaanaya marka qofku waa inuu ka faa'iidaysto weliba khaasatan maalinka ee sagaalaad oo bishan dulxaja macrafa ay sagaalka tahay maalinka xujaajta mooyaane dadka kaleoo xajka aan joogin waxaa aada iyo aada ugu fiican inay soomaan maxale soonka maalinkaa la soomo laba sano dembigood ayaa lagaa dhaafaya waa maalinkaa keli ah soonka aad soonto ayaa lagu dhaafayaa laba sano dembigeed nebigu sala alla aleh wasalam wuxuu leeyahay xadiidka imaam muslim uu soo saaray min xadiidi abi qataada radia allahu tacaala canhu siyaamu yowmi carafa innii axtasibu cala allah an yukafira asanata alatii bacdah waasanata alatii qablah soonka maalinka carafo la soomo waxaan allah subxaana wa tacaala ka filayaa inuu ku dhaafayo sannada ka dambaysa iyo sannadii lasoo dhaafa laba sanno dembigood ayuu rabbi subxaana wa tacaala ayuu ku dhaafayaa maalinka soonka la soomayo sababta culimmadu waxay leeyihiin oo xaafid ibnu rajab iyo ibnu xajar iyo culimo kaloo badan waxay leeyihiin maalinkan sababta fadliga nuuca le-eg u yeesha waxa weeyaan dadka muslimiintaa si guud waxay u hiloobayaan oo qalbigooda ku weyn inay xaramka ilaahay ay soo xajiyaan qof kastaana ma awoodo inuu xaramkii uu tago sanad kasta marka qofkii mustadiica isagu awoodi kara wuu aado qofkaan awoodi karin muxuu samaynayaa ilaahay wuxuu u sameeyey mawsim ama xilli la wadaagayo khayrkiisa oo ah in maalmaha tobanka ah camalkii la labanlaabayo oo ajarkii badan yahay si qof xajkii aan awoodi waaye uu camalkan uga faa'iidaysto weliba khaasatan maalinkaas soonkeeda si gooniya u fadligeedu uu sarreeyo ruuxa muslimka marka waxaa laga rabaa fursadda noocan ah ee qaaliga ah inuusan iska dayicin ugu dambayntii inta aanan soo gudbin jawaabaha aad ku soo dhiibateen su'aashii furnayd ee toddobaadkii hore iyo su'aasha toddobaadkan waxaan gabagabada siinayaa sheekh faarax sheekh faarax n maxaa ugu dambayntii aad ku soo gunaanadaysaa barnaamijkeena diradda jimcaha ummadda muslimiinta ah waxaan ugu dardaarmaynaa marka ugu horeeya inay fahamto wujuudkeeda koonkan ay joogto iyo waxa ay tahay iyo qiimaha ay ku fadhido inay harta fahamta la rabaa inay tahay khayru ummatin ukhrijat linnaas inay tahay ummadda ugu khayr badanee ilaahay adduunkan keenay inay tahay oo ummad cadowgeeda taqaana inay noqoto ummad la xisaabtami karta cadowgeeda oo wax walba khudadkiisa iyo hagardaamooyinkiisa iyo ummad soo jeeda baraarugsan diinteeda caqiidadeeda garanaysa iyo akhlaaqdeeda iyo dhaqamadeeda suuban iyo taariikhdeeda majiidka soo jiraanka ah uma taqaana intibaahsan inay tahay ayaan ku baraarujinaynaa ummadda muslimiinta marka ugu horeysa adduunku maanta tartan amaba loolan ayaa socda iyo siraac bayn alxaqi waalbaatil cid walbaana waxaa weeye cidda seexata waa laga kaanaya cidda seexata ee iyadoo la ilduuftana khadkay ka baxaysaa taariikhdeeda lumayso wax alla wixii aad qiimo qiyam lahayday baa kaa lumaayo marka waxaan leenahay ummaddu waa inay iska celiyaan cadowgooda maanta jihaad baa socda geeskan africa hadda aan ku noolnahay jihaad baa ka jiro bariga africa weliba aan daa iraahdo waxa wadaana waa rag mujaahidiin oo isxilqaamay ayagoo aan cid abaabushay jirin ayagoo is-abaabulay haddana meel fiican bay wax marsiinayaan marka bulshada soomaaliyeed muslimiinta ah ee weligoodna muslimiinta soo ahaa ee hadda cadowgu doonayo inay muxuu ahaa uu ka saaro ee khadkeedii ka lumiyo taariikhdeedii hore uu lumiyo ee hadda baal cusub u furo ee kirishtaamayn halkaas laga sii amba qaado ummadaas waxaan leenahay warhala baraarugo oo hurdada ha laga kaco wax idiin haray ma laha gacduu waxba idiinma reebayo diinna idiin reebi maayo deeq iyo muxuu ahaa dhaqaalo idiin reebi maayo cirdi iyo sharafna idiin reebi maayo karaamana idiin reebi maayo dhulna idiin dayi maayo idiin reebi maayo cidaan marka waxa diinna lahayn dhulna aan lahayn muxuu ahaa akhlaaq iyo qiyam iyo taariikhna aan lahayn ayuu rabaa inuu idinka dhigo marka inaad inta ku baarugtaan aad cadowgiina iska celisaan waxaan xaqiiqo ahoo hadda aan cidina aysan aysan su-aalba ka weydiinaynba haddii ummaddu dhammaanteed ay inta kacaan ay cadowga iska celiyaan mid yidhaahda idinma rabno mid dhagax ku tuura mid muxuu ahaa xabad ku rida hadday noqdaan diidin diidna idinma doonayno kaliya haddii loogu qoro meelaha ay joogaan derbiyada loogu qoro idinma rabno warqada loo daadiyo muxuu ahaa markay meelaha marmarayaan la yidhaahdo la dhagxeeyo sida reer falastiin ba ay cadowgooda isaga dhexiyeen waad garanaysaan falastiin imise sano siddeetan sano ay dhagax tuurayeen dhagax tuuriddii ay cadow dhagax tuurayeenna waxay ku geysay maanta inay la xisaabtamaan cadowgoodii inkastoo hadday ka awood badan yihin ay kahu badan yihiin haddana maanta dhiigooda daadanaya cadowga way cabaadayaan waxbaa gaaraya oo ay leeyihiin waa ku jabnay meesha waa ku go-nay oo maalin walba askar baa laga dilayaa taangiyadii baa laga gubayaa gaadiid baa laga gubayaa waxaa laga soo ridaya diyaarado waxbaa laga qafaalanayaa marka ayagiina hadday wax badan baabi'iyaan ayagiina in qaniyo uunbaa ku dhacayso intaa haddii laga helo ummadeenna waxaan isleeyahay ummadeennu way xoroobaysaa marka inaanan maalin walba anagu aan cadowgeena aanan u xoodsanin oo aanan sida bahashii lahday xoolaha inta ku dhegta dhiigga ka jaqi jirtay inaanan anagu aanan noqonin aan dhiiggeenna badbaadsanno oo dhibka maanta ka jira soomaaliya dadku way kuu sheegayaan laakiin xalkiisi ma yaqaanan xalkiisu waa jihaad in la jihaado cadowga la iska celiyo waayo wax kale ma ah ummadaha oo dhanna waxay ku cisoobaan inay jihaadaan oo ay diintooda maaragtay ay ku adkaadaan maalin walba haddii diintaada ka tanaasul lagu yidhaahdo oo lagu yidhahdo maantana intaa jooji maanta intaa jooji tana maanta jooji beri waxaa jooji haddii lagu yidhahdo marka dambe hadda waxaad ku soo bixi qof maaragtay wadamadaas hadda africa oo kale dalka hadda gumaysiga nagula jooga ee uganda la yidhaahdo uganda qaabka loo kirishtaamaya waad garanaysaan soomaaliya lamid ahaayeen sida hadda soomaaliya uun ay tahay bay ahaayeen oo dad muslimiin ay ahaayeen maantana waa mujtamac kirishtaana wey oo taariikh waxaa ugu jirto inay tahay uganda min duwali asaliibiya oo weliba calanka u sida hadda afrika saliibka iyada u wada waa muddo kooban muddo kooban oo afartan sano soddon sano ayaa lagu kirishtaameyey oo wax alla wixii aathaar islaamiyaha ee ka jiray uganda ama dadka ka muuqanayay ama magaalada ka muuqanayay cagta la mariyey oo kiniisado iyo qurun wixii dhamay loo bedela marka waad ujeedaa marka doqonnimada meesha maanta ay marayso iyo dadnimo xumadeennu in dalkanagii kirishtaan uu ku dabaaldhigayo ku dhiganayo ciidihiisii kiniisadihiisa uu ku samaysanayo waxuu rabo duquustooda iyo wax ayuu rabaan ay ku samaysanayaan marka waxaan leeyahay ummaddu ha baraarugto ha kacdo oo cadowgeeda ha iska celiso oo hadal iyo muxuu ahaa qoraal iyo wax allo wixiiba qofku awoodo iyo ficil in laysku daro cadowga layska celiyo oo marnaba aan cadowgaaga raalnimo loo muujinin waana ka digaynaa dadku inay soo dhoweeyaan cadowga ama ay u riyaaqaan waa diinka baxay noqonaysa walaa waaye leanna walaha waa laba nooc waa nusro iyo iyo maxabo wey ismana hoos yimaadaan haddaad jeclaata kaliya cadowga walaad siisay waad ku gaaloobaysaa haddaad u nusrayso adigoon jeclayn xataa ood gacan siisana waad ku gaaloobaysaa ee maba jecliyo anugu waxbaan lacag baan ka rabay ama waxbaan ka iibsanayay iyo laga yeeli maayo shay kasta oo munaasaro ah ee nusro ah ee aad u samayso ama aad necbow ama jeclow waa gaalnimo Eh, jacaylkaaga aad jeclaato ayaga adigoo waxba u qabanayna waa gaalnimo kale diinteenna qiimaha badan ee qaaliga ah aanu usoo laabanno aanu ummad jirta sida ilaahay nooga dhigay khayra ummatin ummad u muuqata aan noqonno waa sidaasaan kolleyba u dardaarmi lahaa ummadda muslimiinta ah waa mahadsantiin jazaakum allahu khayran aad baad u mahadsantahay sheekh faarax أيها المسلمون أيها المسلمون
dhegaystayaal gabagabada barnaamijka diiradda jimcaha ayaan ku sii siqaynaa toddobaadkii hore barnaamijka diiradda jimcaha waxaan dhegaystayaasheenna ku weydiinnay su'aasha furan ee toddobaadka taasi oo ahayd maxay ka dhigan tahay in boqolaal bilyan ee dalalka sacuudiga qatar iyo imaaraadka ay siiyaan donald trump halka walaalaheena muslimiinta gaar ahaan falastiiniyiinta ay la tacaalayaan macluul dagaal iyo cadaadis joogto ah oo ka imaanaya yahuudda kuwaasi oo hubka maraykanka ku baabi'inaya walaalaheena jawaabaha aadna soo gaarsiiseen aad bay u badnaayeen qaar ka mid a dhegaystayaasheenna qoraal bay noo soo direen kuwana codadkooda ayayna soo gaarsiiyeen kuwa qoraalka ayaa aalaaba ku bilownaa waana kan maxamed sheekh cali oo noo akhriya maxamed waad mahadsan tahay maxamed daahir qofka ugu horeeya haddaan soo qabto waxa uu leeyahay assalaamu calaykum waxaanu leenahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa shaymaa oo joogta wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose gaar ahaan deegaanka dacaaraha haddaan fikirkayga ka dhiibto imaaraadka carabta iyo kuwa la midkaa waxaa ku kalifay inay xoolahooda siiyaan trump mar hore ay ahaayeen awlaadii trump sidaasi ayna u siiyeen aabbihii barbaariyey cumar xasan oo jooga magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxa uu leeyahay waa arrin murugo leh in boqolaal bilyan la siiyo nin cadow ku ah muslimiinta halka carruurta khaza gaajo u dhimanayaan dowladaha khaliijka waxay u muuqdaan kuwa danahooda siyaasadeed iyo reergelinta donald trump wax kasta ka horumarinaya dhegeyste lagu magacaabo cabdiraxmaan madgaab oo ku nool deegaanka kuunye barow ee gobolka shabeellaha hoose wuxuu yidhi dowladaha sacuudiga imaaraadka carabta iyo khatar waa dowlado caan ku ah la dagaalanka islaamka iyo muslimiinta hubka lagu xasuuqo ehelkeena falastiin waxaa yahuudda siiya maraykanka dhaqaalaha hubkaasi uu ku soo saarto waxaa siiya dowladaha sacuudiga imaaraadka carabta iyo khatar runtii waa wax aad loogu xumaado in dhaqaalihii muslimiinta loo hadiyadeeyo cadowgii ugu weynaa ee muslimiinta oo ah fircoonka ummaddan ee maraykanka yaasiin cabdulaahi oo jooga magaalada hargeysa uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan wuxuu yidhi lacagahaas waxay noqon karaan kuwo lagu badbaadin lahaa kumanaan qoys oo falastiin ah taa beddelkeed waxaa lagu maalgelinayaa dowladdii bixinaysa hubka wax gumaada ee yahuudda ku gumaadayaan muslimiinta falastiin aan kacno oo iska dulqaadno hogaamiyaasha ku dul habsaday dalalka muslimiinta gabar ay u qoran tahay ciwaankeeda oo lagu magacaabo ruqiya oo joogta magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxay leedahay lacagahaas balaayiinta ah ee la bixiyey waxay caddaynayaan sida ay dalalka khaliijka uga leexdeen dariiqa islaamka oo ahaa in la garab istaago dulmanayaasha muslimiinta ah ee carruurtooda haweenkooda iyo waayeeladooda saacad kasta ay ku hobanayaan gantaalada yahuudda brofesor axmed shariif oo isna ku sugan dalka ingiriiska waxa uu leeyahay arrintaas waa fadeexad taariikhi ah waa in muslimiinta cod dheer ku cambaarayaan cid kasta oo gacan siinaysa cadowgooda iyagoo iska hindhatiraya dhibka walaalahooda luul axmed oo joogta magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya waxay leedahay waxa ay dhibaya aragtida iyo sheegidda dhiigicabyada heesta khatar sacuudiga iyo imaaraadka carabta ee ku ciyaaraya hantida muslimiinta kuna maalgelinaya kuwa gumaada muslimiinta assalaamu calaykum dhammaan bahda idaacadda islaamiga ah alfurqaan waxaanu leenahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa manuur cabdi xasan walaal fikirkayga haddaan ka dhiibto waa la yaab inay siiyaan lacag intaasi dhan si ay u raaligeliyaan cajuuska siddeetan sano jirka ah meeshii ay ka garab istaagi lahaayeen walaalaheena falastiin imaaraadka waa cadow loo adeegsado islaamka assalaamu calaykum idaacadda islaamiga alfurqaan waxaanu leenahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa kaynaan oo jooga deegaanka kunyabarow walaal horaa loo yidhi nabar aad filayseen axdin ma lahan dhulka jasiiratul carab in trump lagu soo dhoweeyo ayay ahayd qalad iska daa inuu lacag gurto binu zaayid binu salmaan binu tamiim warkoodu waa uu cadyahay ee muslimiinta unbaa degan fiiri khaza waxaa ka socda cunto ayay waayeen gantaalaha lagu xasuuqo waa kuwa maraykanka lacagahanna isla muslimiinta un ayaa lagu xasuuqi doonaa nuur ismaaciil oo jooga magaalada garowe waxa uu leeyahay waa damiir xumo siyaasadeed in ninka ugu cadowtinimada badan muslimiinta loo arko qof istaraatiiji ah oo lala ganacsado dhegeyste lagu magacaabo faadumo xuseen oo joogta magaalada boorama waxay soo qortay markii aan arkay xisaabaadka lacagaha ay bixiyeen dowladaha khaliijka waxaan dareemay in falastiiniyiinta la iloobay lana doortay dan gaaban assalaamu calaykum waxaanu leenahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa cukaash cabdiraxmaan oo jooga deegaanka kuunye barow dowladaha sacuudiga imaaraadka carabta iyo qatar inay maraykanka balaayiin doolarsiyaan arrinta khasana shada ka daawadaan waxaa keenay in dowladahaasi ay rabaayad u yihiin maraykanka wuxuuna u leeliyay u adeegidda danihiisa khaaska ah addoonkuna inuu sayidkiisa u adeego waa caadi laakiin bulshada muslimka ee ku hoos nool xukuumadahan waa inay baraarugaan heeriyada gumaysigana iska dulqaadaan waaqicana fahmaan assalaamu calaykum idaacadda islaamiga alfurqaan waxaanu leenahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa cabdirasaaq oo jooga ceel axmed walaal lacagta trump la siiyey ehelkeena khazana ay habeen iyo maalin baahi la oynayaan waa musiibo ku habsatay caalamul islaami dhegaystahan oo nagala soo xidhiidhay magaalada baydhabo laguna magacaabo ramadaan aadan ayaa waxa uu yidhi haddaan fikirkeega ka dhiibto su-aasha toddobaadka waxay la tahay inay u kala tartamayaan raalgelinta ameerikaanka midda kale awalba kama sugaynin gargaar dabadhilfyadan gaalada rarto annagu ayay garab naga sugayaan walaalaheena iyaguna way og yihiin xaqiiqada magacaygu waa cabdiqani aadan oo jooga buur haakaba ee gobolka baay walaal waxaan salaamayaa dhammaan howlwadeennada idaacadda islaamiga alfurqaan haddaan u soo noqdo su-aasha gaalo gaalo kale waxsiisay leh waaye dadka muslimiinta ee ku hoosnool waxaan leeyahay iska horleexiya gaalraacyadan damiirlaawayaasha ah khayraadkiina u hadiyadeeyey gaalada dhegayste lagu magacaabo cali xasan oo nagala soo xidhiidhay magaalada dooxa ee caasimadda waddanka khatar wuxuu leeyahay inkastoo aan joogo khatar haddana waan cambaaraynayaa taageerada trump ma ahan mid ku salaysan islaamnimo waa dan siyaasadeed oo qaldan sidoo kale dhegeyste lagu magacaabo xaawo cabdi oo joogta magaalada jigjiga ee ku hoos jirta gumaysiga dowladda xabashada etoobiya waxay leedahay qof weliba oo muslim ah oo danqanaya wuxuu dareemayaa murugo marka uu arko sida loo iibsaday muslimiinta dulman falastiin ee garabkooda laga baxay shariif xuseen oo jooga magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose waxa uu leeyahay waxaan dareemaynaa inuu jiro xiriir ka dhexeeya dulmiga falastiin lagu hayo iyo maalgelinta siyaasiyiinta reer galbeedka dor cali bashiir oo jooga magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya wuxuu soo qoray ma jirto wax sharciyad ah oo diin ama insaaniyad ah oo oggolaanaya in ninka ugu naceeb ka badan muslimiinta lagu taageero bilyano halka carruurta yar ee reer khazana aysan helin caano iyo cunno yaxye cabdi oo jooga magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya wuxuu soo qoray sacuudiga iyo imaaraadka waxay sheegtaan inay taageerayaan qadiyadda falastiin laakiin ficilkooda dhabtaa wuxuu tusaale u yahay labawejiileenta macadda sida ay ugu dhiiradeen in boqolaal bilyan ugu shubaan nin hogaaminaya dowlad xasuuq ku hayso falastiin taasi waa gef ka dhan ah muslimiinta cabdulaahi yare oo jooga degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose wuxuu leeyahay dadka lacagta bixinaya waxay indhahooda ka qarsadeen hooyooyinka ilmahooda la gowracayo waxay la macaamilayaan cadowga muslimiinta maalgelinta noocaasa waxayna tusaysaa sida hogaamiyaasha khaliijka ee oo go'an tahay fulinta danahooda gaarka aysanna dan ka lahayn masiirka ummadda muslimka dhegaystaha ugu dambeeya oo lagu magacaabo farxaan cali oo jooga magaalada baydhabo ee gobolka baay wuxuu leeyahay trump wuxuu si cad ugu dhawaaqay in qudus ay tahay caasimadda yahuudda wuxuuna sharciyeeyey dhul boqolaal reer falastiin lagu hayo marka sidee bay suurtagal ku tahay in la siiyo bilyano si loo sii wado xasuuqa khaza maxamed aad iyo aad baad u mahadsantahay maxamed sheekh cali markan aynu milicsanno dhegaystayaasha codadkooda noo soo duubay iyagoo su'aasha ka jawaabaya waxaan rabaa arinta oo maalin dhowe jawaab su-aasha ahayd sideed u aragtaa nimankan qowleysatada anugu kolley xukaama dhihi karo qofba ra'yuu leeyahay nimankan qowleysatada ee hantidii muslimiinta u gacan geliyay gaalka weyne soo booqday akhyaarta sharafta le horta taariikhu adaa isi soo celcelisa ninka maalin dhoweyd xoolaha loo miisay oo lagu faraqay donald trump kambeynka hadda oo kusoo laabanagii ka horreeyey hadallada uu isticmaala waxaa ka mid ahay khaliijku mardhow wuxuu ku dhow yahay sac gurim raba macnaha caanihii ka dhammaan rabaan oo kale waaye mar kale isagoo u goodaa waxaa ka mid ahay waxyaabaha uu kambeynka kusoo galay olooyinkan khaliijka si gooniya ula xisaabtami doonaa maadaama nimankii tooyin taawas naga burburiyey ay ka soo jeedeen dhulkaas intaas isagoo hiigsanaya ayuu madaxweyne ka noqda maraykanka waa la ogaa wuxuu sameeyey isagoo weliba u dhaarsan mar allaala markuu imaado khaliijka waxaa la ysugu daray wax alla wixii hantilayaal waddanka sacuudiga in xabsi lagu aruuriyo nin walba in la yidhaahaye sheekada inta iska dhaaftid niyow xoolahaada ama haaf taraam gacanta u geli oo u ogolaawo ama qorax dambe indhahaadu arki maayaan nin walba markii naftiisa oo u boqow gacanta ka saare qof haaf bixiya qof ayadii dhan bixiya waa la ogaa hantiduu kala laabtay intaas markuu sameeye haddana wuxuu sameeyey inuu ayagii isku diro oo waa la ogyahay qisadii ka dhex dhacday qatar sacuudiga iyo imaaraadka sacuudiga iyo imaaraadku isku dhinaca khaliijkao dhan baan dhahno oo dhinaca iyo dowladda qatar keligeeda oo la fuquuqa sidii ay baadi ah waa la joogay haddana waa ninkii isugu yaroo dhaha hey nimankan waa toobad keeneen wax alla waxaan ka rabnana waa sameeyeen ka qaada blokageka iyo waxyaabahan go-doodinta a ku haysiin macnaha amarka awalna laysugu dirana xagguu ka imaaday ka lagu heshiisiiyana xagguu ka imaaday meeshan marka waxaa ka soo baxaya cashiro aada u muhiima oo la rabo qofka libaaxa oo ilaahay aqliga siiyey oo garaadka leh inuu kuwaana qaato ama wax kala dhex baxo shayga kuwaad wuxuu yahay qof walba oo hantidiisa ku dhega oo marka la yidhaha war ilaahay xoolihiina kula gorgortamo ilaahay dartiis u bixiya cadowga ha layska celiye qof walba isku dhejiya aakhirka cadaabaa u dambaysa intaan aakhiraba la gaarin adduunka dushiisa ilaahay subxaanahu watacaala muminiinta asagoo la dardaarma wuxuu dhaha wa anfiquu fii sabiili illaah walaa tulquu biaydiikum ila tahluka qof walba wixiisa markuu gadaal marsado cadaabaa soo socota ha la ogaado cadaabaa soo socota ama ha daahdo ama ha soo degdegto kaaga sii daranta hadda inta loo imaadaa la yidhi haye soo socda haddana sheekadu waa tii oo kale tii shala la bixiyey waxba maba ahayn waa loo miisay ayadoo ilmihii masaakiintaha saqiiradaha kuwii caloosha ku jir kuwii weliba janiinkaha ay kuruus la dhacayso yuhuuddu ilmihiian hadli karin laakiin ilaahay subxaana watacaala carabkooda aada u jeedo inuu ka dhawaajinayo oo karsiiyey laa ilaaha ila allah awood ay ku dhahaan hadal ahaan ma leh carabkiyaa nuuxnuuxsaa min shiddat iljuuc ama ilmihii inta wax ku dhaceen kala go-ay aasaa la yidhi haye los angeles aan dhisno laa xawla walaa quwata ilaa billaah ilaahu musiibada ku soo socota dadka muslimiinta ka kaafi ilaahu meesha cadaabta ka soo socoto muslimiinta ka kaafi ilaahu rabbiyo muslimiinta naftirkooda hogan oo meeshaan hoos jooga ilaahu rabbiyo libaaxyaa ku jira soo saar awoodaad u leedahe ilaahu libaaxyada naga jeebaysanoo nimankaas naga hayana noo soo daa kuwa gaalada rucbi iyo argagax ku abuurana ilaahu ka dhex keen rabbigeeyo raxmaanow qisada marka waxaan leenahay dhihi mayno ilaa qisadii hadda kahor nebiga sal ly slam markii daa'if ou dacwada u aaday ee la dhagaxyeeyey ee malakul jibriil inta u imaaday oo yiri yaa maxamed idan keliya isii labada buuroodo inta buuraha inta isugu qabtaan ayaga dhan ma joojinaa nebi maxamed sal ly slam wuxuu dhahay ha yeelin dhabarkoodan waxaan ka rajaynayaa kuwa ilaahay jecel yahay oo ilaahay jecel inuu ilaahay dhabarkooda kasoo gooyey xaqiiqatana way dhacday alxamdulilah qolooyinkan marka ilaahay subxaana watacaala aan uga baryaynaa horta inuu hurdada ka kiciyo waa marka koowaad marka labaad in ilaahay ka dhigo tilaabadan ugu dambeysa ee jasiiratul carab ahlul kufri ku imaadaan intaas taasaa uga baxa akhyaarta sharafta leh horta waxay la tahay aragtidayda anigu haddaan ka dhiibto donald trump inay lacagtaas siiyaan nimankaas horta waa arrin naxdin badan oo aad iyo aad naxdin u leh laakiin waxaa u baahan in laga jawaabo horta dadka bini aadanka saddex qaybood baa qur-aanka u qaybiyey haddaanan qaldanayn saddexdaa qaybood oo qur-aanka u qaybiyey waxaa weye dad mu'miniin ah oo mu'miniin xaqan ah iyo gaalo kaafara ah iyo munaafiqiin saddex iyo toban ayadood baa suuratu baqara lagaga hadlay munaafiqiinta marka ala sacuud iyo binu zaa'id iyo hebel nahayaan kan la yihahdo qadar dhaqankooda markii la eego xataa yacni ruux intuu islaamka beri ahaan jiray ka noqday xataa dhaqankiisa xataa kama muuqato oo waxaan hadda kuwaan riddada ay adduunka kala dhooban mararka qaarkood xataa iyagoo gaala oo yani guud ahaan gaalo wada ah waxay kaga duwan yihiin dhibaatada ay muslimiinta ku hayaan baa wax kasta ka daran dhaqaalihii muslimiinta ayay waxay kula saaxiibeen kristanka kula saaxiibeen sida donald trump iyo netanyahu iyo faransiiska iyo dhammaan duweylaadkaas gaaladaa aragtida aniga waxay la tahay markii khulaasatul qowl nimankaas waa niman gaala ah muslimiintana waxaa kaga aadan cabdiwaaxid wuxuu yiri abwaankii soomaaliyeed cabdiwaaxid cali gamadiid wuxuu yiri nimankaa inay gaala yihiin yaan la garan waayinbi inaad gacanta kaga inaad gacanta kaga cilbaxlana yaan la garan waayin marka waxay la tahay nimanka inay gaala yihiin inaynaan garan waayin muslimiintu inaysan ku khatalmin dadka qaar baa waxay ku andacoodaan war qibladii muslimiinta nimanku gacanta ku war nimankan qiblada muslimiinta hadday gacanta ku hayaan gaar ahaan sacuudigu xoog bay ku joogaan nabigu sala allahu calayhi wasalam isagoo madiino jooga ayaa gaalada mushrikiinta qureysheed waxay haysatay makatul mukarama marka macno ma samaynaysa cidda haysata hadday mar gaaliya gaala yihiin gaaladii nabiga caleyhi salaatu wasalaam ka haysatay xilligiisi oo uga hijrooday oo ilaahay yiri ka hijrood iyo kuwa maanta jooga waxay ila tahay farqi u dhexeeya inuusan jirin magacyada u kala bedelan bal kuwaasaba qayimka biniaadanimada lagaga yaabaa waxyaabaha qaarkood inaysan sameeyeen kuwaani waxay ka baxeen nooc walba kulli min abwaabi shariica oo dhan bay ka baxeen ka sidaas anu waxay la tahay in ay ku dhawowday gabaygii cabdiwaaxid cali gabadiid nimanka inay gaala yihiin yaan la garan waayin inaan gacanta kaga cilbaxnana yaan la garan marka waxaan muslimiinta ugu baaqaya inaan lagu khaldamin ama lagu kadsoomin ama aan lagu kahsoomeyn sida dadka qaar u yiraahdaan nimankaa inay gaala yihiin bismillaah magacaygu waa cali axmed haddii aan aragtidayda ka dhiibto barnaamijka diradda jimcaha xubinta su-aasha furan su-aasha ah maxay ka dhigan tahay in boqolaal bilyan ay siiyaan dalalka sacuudiga imaaraadka iyo qatar donald trump iyadoo walaalaheena reer khasa ay u dhimanayaan macluul kuwaasi oo ku hoos jira gumaysiga maamulka yuhuudda ee lagu gumaadayo shacabka reer falastiin arrintani waa arrin aada horta layaab u leh maxaa yeelay dalalkani horta dhammaantood waxay ku hoos jiraan xulufaysiga maraykanka iyo reer galbeedka ee danaysiga ku dhisan taasna waxa weeyaan waxa ay u taageerayaan maraykanka dadkoodana ay indhaha uga leexinayaan muslimiinta ah markaasi shacabka reer qase ee lagu gumaadayo dushooda ee ay indhaha ka daawanayaan dadka dalalka maamulada ka taliya ee dabadhilifka u ah reer galbeedka waxaan ilaahay ka baryanaa subxaana watacala inuu ka dulqaado dadka muslimiinta ah oo ay u madax banaanadaan fikirkooda iyo ra'yigooda ay ku taageerayaan walaalahooda reer khaza arrintaasna waa arrin aada looga xumaado in maanta dalal muslimiin ah ay taageero siiyaan ninka ugu weyn ee taageeraya yuhuudda gumaadaysa shacabkeena reer falastiin waana arrin aada looga xumaado dad badan oo muslimiin ahna ay ka xun yihiin run ahaantii annaguna aan ka mid nahay dadka ka xun laakiinse dalalkani intooda badan waa dalalka taageersan maraykanka iyo siyaasadihiisa walaalwaas uu ku dhawaya idaacadda islaamiga alfurqaan magacaygu waa qaliy walaal arrintaas waa arrin lala yaabay muslimiin badan arrintaas ay la yaabeen oo maanta walaalaheena falastiin oo muslimiinta ah hadda u dhammaanayaan gaajo oo dhanka kale dowladahan oo khaliijka ah oo ka mid ah dowladda qatar imaaraadka iyo sacuudiga trump oon dadka ka mid ah dadka gumaanaya walaalahooda falastiin dhamaynayo oo yahuudda kaalmaynayo wax kasta siinaayo oo yahuuddina ku xasuuqaya walaalaheen falastiin khaza waad aragteen gargaarkii waxyaala badan waxay leeyihin khaza ma galayo saas idoo ah ayaa trump waa la sheegay oo kusoo degaya layidhi bariga dhexe kow wuxuu ka bilaabay dowladda sacuudiga soo dhoweyn ballaaran ayay u samaysay dowladdan sacuudiga kadibna waxaan idaacadda ka maqlinay wax lala yaabo oo ah dowladda sacuudiga inay siisay lacag haddina u duulee dowladda qatar oy siisay diyaarad iyo imaaraad kale oo siisay lacag taas waxaan leeyahay waan cambaaraynaynaa wallaahi waa lala xisaabtamaya maalinta yowm alkhiyaamo allah ayaa la xisaabtamaya midaas waan kasoo horjeednaa sababtoo ah maanta waa la socotaan walaalaheena falastiin waxa ku socdo gumaadka ka socdo xasuuqu ka socdo mar hore aniga waan ogeynabo dowladahan oo sacuudiga iyo khaliijka iyo iyo imaaraadka waxay dabadhalifa u yihiin maraykanka taasaan leeyahay waa mahadsantiin bismillah horta arrintaas sababta u weyn oo nimankaas ay wax ku bixinaan horta diin la-aanta waay tan labaad intaas waxay raadinayaan in uu aqoonsado maraykanka walaalahooda oo falastiin meeshaas lagu gumaadayna waxba uma arkan iyaga sababtoo tahay waxayba ka mid yihiin duulaanka lagu hayo falastiin ayagaaba ka kow eego waxay doonayaan macnaha inay ugu dhowaadaan yahuudda hubka oo dhaqaalaha ay bixinayaan maraykanka ay siinayaan ayagaaba ugu dhowaanayaba in yahuudda ay macnaha garaacdo waxay u gurmadaan iskaba dhaafe niman waa niman fikirka mar hor laga gumaysto waa sidaas aawadeed waa niman mar hor lasoo gumaystay sidaasna hadda lagama yaabo inay usoo gurmadaan mana usoo gurman doonaan sababtooy tahay intaas waxay ka cararayaan ama dhexdiina kacdoon ka kaca oo muslimiinta ay kusoo faafaan hadhowna maraykanku idinkaga baxaa marka niman ka raadinaya maraykanka inuu hadhow hadduu meesha wax ka yimaado uu usoo gurmado saasay nimankaa tabaracad ugu bixinayan maraykanka ay dhaqaalaha u siinayan badanaa khadar iyo sacuudi carabiya lacagta ay bixinayaan waa lacag ma garanaysa ay ku qasban yihiin mar walbaba inay bixiyaan gargaarna waxaa sideedaba waxaa isu gargaaro dadka muslimiinta ah ee walaalaha ah laakiin qofka hadduusan muslimba ahayn een, kuuma gurmanayo nimankaani si guud markii khamiisyadooda iyo cimaamadaha ay wataan la arko waxaad is leedahay waa niman muslimiin ah dadka si ay wax- si- inta badan dadka wa- waxay ku kadsoomaan ay ka mid tahay Ee, laakiin run ahaantii ummadda muslimiinta si guud way baraarugsan yihiin nimankaana waxa ay yihiin hadda way ogaadeen Een, waxyaabaha aysan ugu gargaarin waxaa ka mid ah soomaalida waxay ku mahmaahdaa een, hal booli ah nirig xalaal ah ma dhasho waxaan u soo qaadanayaa midda ayada ah, nimankan waxa quudiyo oo isla mar ahaantaasina gacanta ku haayo nimanka maraykanka waay muxuu ku quudiyaa nimankan hadda khaza waxaa ugu dhow een, haddii tusaale gaaban aan kaa siiyo masar baa ugu dhow ciidanka masarna waxaa gacanta ku haayo oo si guud mishaarkiisa iyo wax walba oo agab ah bixiya maraykanka marka nin adiga ku quudinaayo oo magaranaysaa gacanta ciidankaadi ku haayo oo magaranaysa si guud kuu maamulaayo oo haddii uu lacagtaa yarta kaa goosto aad burburayso ina magaranaysa awaamirtiisa aad qaadatid ayaa laabudda marka nimankan waxay qaataan awaamirta maraykanka toos bay u qaataan waana niman cawa- een, u shaqeeyo nimanka maraykanka ah oo meesha u keensaday aragtideeda waxay tahay horta donald trump waa madaxweyne oo axmaqul mudaac ee doqonkii la caddeecay waayo oo dunida maanta shartiisa ayay marka nin waliba ayuu ka baqayaa gaar ahaan dadkan iyaga dhan dabadhilifka ah ee khaliijka kuwa hadda maanta ku nool laguma tilmaami karo shacabka waa shacab muslimiin ah laakiin laguma tilmaami karo imaaraadyada meesha ka jira ama maamulka ka jira dad muslina laguma tilmaami karo dhammaantood waa dabadhilifyo haddana iyadoo sidaasay tahay ayaa dabaqoodhinimadu kala tahay oo maxaa yeelay nin adkaysan karo oo dadka iska dhicin karo af iyo adinba iska dhicin kare iyo nin dabaqoodhinimadiisu ay duleysay oo ilaahay subxaana wa tacaalaana duleeyey marka kuwani waa dulaysan yihiin ummadda islaamkana waa lagu imtixaanay imtixaan ummadda dul saaran waaye lacagahaas intaa la eg uu bixiyo sacuudiga qadarna ay ka sii darto xataa diyaarad ay ugu darto oo imaaraadkana uu ka sii daro aniga waxaan u arkaa inay yihiin horta ee, axmaqiin oo ku tumanaya xoolihii dadka muslimiinta ahaa ku tumanaya oo israaf ku samaynaya mubadiriin waaye mubadiriintaasna sidoodaba waxa waaye waxay iskaga difaacayaan trump cabsida ay ka qabaan darteed ayaa waxaan laaluush weeyaan waxaan iga raali noqo inaa aniga kuu ahay dabaqoodhi arrintaas igaga raali noqo intaana qaado markuu xukunka imaanayay uu ku nadray wuxuu yidhi carabta waxaan ka qaadi doonaa dhaqaalo waxaana la soconaa in maraykanku asaga aafooyin dabiici oo ilaahay subxaana wa tacaala ku imtixaanay ay ku dhaceen gobolka los angeles gubashadii dabka ku dhacay halkaas waxaa waaye weliba Holly- hollywoodku nimanka la yidhaahdo oo filimaanta sameeya iyo shirkado waaweyn oo ninkan uu leeyahay ayaa meesha ku baaba'ay hantidii iyada ahayd wuxuu ka soo celinayaa wadamada carabtu ka soo celinaya hantidii lagu dhisi lahaa wadamada carabtu ka qaadaya waxaan ognahay weliba hantidan qayb ka mid ah in la siin doono nimanka la yidhaahdo yahuudda
Een, waxay ka dhigan tahay in ayadoo dadka muslimiinta walaalahana reer khaza reer falastiin ay gaajo iyo macluul u dhammaanayaan qeybna lagu baabi'inaya madaafiicda iyo gantaalada cadowga ilaahi oo maraykanka in ay sacuudiga iyo qatar ay siiyaan malyuumaad iyo diyaarada donald trump waxay ka dhigan tahay saaad og tahay nimankan carabta eh, haysto dadka shucuubtaha muslimiin ah laakiin nimanka haysto oo dowlad ahaanta u haysto ma aha dad muslimiina ma aha marka dadka muslimiinta ayagaa walaalo isu ah laakiin nimanka hadda sidee ninka haysta sacuudiga iyo kan imaaraadka haysto waxaa ayaga u ah maraykanka walaal u ah sababtoo ah caqiid ahaan buu walaal ugu yahay diin ahaan buu walaal ugu yahay mabdaa ninka gaalka trump u haysto iyo ayagana haystaan oy ku qanacsan yihiin marka waa- waxay u dhigan tahay marka inay baaba'aan dadka muslimiinta ah maraykanka iyo madaxdiisa way way way way way ku fikiraan way ku sacdaan way ku soo toosaan nimankaana waa walaalahooda oo waa la mid ayagana marka waxaa lagu duqeynayana hantida sacuudiga tii imaaraadka dadka muslimiinta ah oo sho- een, carabta ah hantidoodii weeye waxaa lagu baabi'inaya muslimiinta kha- khaasatan reer khaza waxaa lagu baabi'inaya dadka muslimiinta ah hantidoodii weeye haddii dadka hanti- muslimiinta oo shacabka ahna waxba ma awoodaan oo kama qaban karaan wax kama- wax kama dhigi karaan sababtoo ayagaa isticmaar ku jiro ayagaa istiqlaal ku jiro ayagaa gumaysi ku jiro ayagaa lalaynaya laftirkooda lalaynaya nin ka hadli kara marka ma jiro Ee, horta waan ka xumaa nimankaas murtadiinta awalba garab lagama haysanin haddana waxay bilaabeen fal guracan oo maxaa la dhihi jiray oo si dadbana walaalaheena reer falas geysanaya dhibaato lagu geysanayo ninkaas gaalka ah ee lacagihii ay siiyeen oo yuhuudan gacansaar la leh runtii aadan ugu xumahay waxaan leeyahay nimankaas waxaad samayseen waa wax la idinka goyn doono insha allah falkaas dhacay runtii waan ka xumahay waxaan leeyahay walaalaheena reer falastiin sabra oo sugnaada insha allah nasriga allah wuu dhib yahay magayga anoo ku bilaa nifteex meeshan waxaa fikraddeeda aan ka dhiibanayaa doolar trump kirishtaanka ah oo la siiyey lacagahaas ay siiyeen qatar imaaraadka sacuudiga ay ku bixiyeen lacagtaas ayna siiyeen ninkaas dolar trump inay raaligeliyaan oo lacagta sida maxaa la dhahayo muslimiintaas oo reer falastiin lagu baabi'in lahay ay ka soo aruuriyeen walaalaha reer falastiin oo ay ka baahan yihiin lacagtaas aad iyo aad ayaan u xunnahay arrintaas wallaahi bilah aad iyo aad ayaan u caroornay markaan maqalnay aan ka dhagaysanay idaacadaha reer falastiin waxaa idin leeyahay sabra oona sugnaada insha allah mardhow nasr ayaad heli doontaan yuhuud adaab wallaahi balan ma laheenin wax balan ay leeyihiin diin ma lahan inta kore ayaad heshiiseen heshiiskiinu ay ka baxeen ilaa haddeertaan duqeen iyo wax idinku wadaa ugu horeyn magacaygu waa nasre cabdi xasan ninkaas kaafirka lacagtaas oo baadilka ay ku siiyeen waxaa u baahnaa walaalaheena reer khaza maanta in garab lagu siiyo waan ka xumahay inaan maanta nin oo mushrik ama kaafir ah ay siiyaan lacagtaas oona is u baahnayn ayagoo ka raadinaya raaligelin raaligelin waxaa ugu baahan ilaahay subxaana watacaala inay u toobad keenaan dhammaantoodaba insha allah walaalaheena reer khazana waxaan leeyahay sabra insha allah nasriga mar dhown baad heli doontaan hadduu ilaahay yidhaahdo waa tahay dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen dhegaystayaasha ku xiran barnaamijka diiradda jimcaha ee dalka iyo dibaddiisa jooga markan waa su'aasha furan waana kan cawil cabdulaahi waad mahadsantahay maxamed daahir intaan su-aasha soo gudbin waxaan ku guda jirnaa maalmo fadli badan maalmo camal kasta oo kheyr ah uu laalaabmayo haddaba bulshadeenna waxaan ku wargelinaynaa inay kaalmeeyaan oo ay farxad geliyaan qulubta masaakiinta fuqarada si gaar ah ubadka agoonta ah ciidan in caruurtaadu ay farxaan oo keliya miyaad ku ekaanaysaa ood ku raali noqonaysaa mise sanadkan waxaad qaadan doontaa doorkii naxariista doorka farxad wadaagga bulshadeenna muslimka ah adigoo ka qayb qaadanaya farxad gelinta caruurta aana u suurtagelin inay ciidaan si ay iyaguna u dareemaan qiimaha maalmahan ganacsatada iyo dadka muxsiniinta ah ee allah ku manaystay maal iyo niyad wanaag waxaan ku boorinaynaa inay gutaan waajibaadkooda una istaagaan in caruurta agoonta ah la siiyo dareenka ay mudan yihiin ayna u ciidaan sida ubadka kale ee muslimiinta ah sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix hijri miyay suuragal ku tahay adiga haddana dhagaysanaya ee idaacaddu kuu shidan tahay inaad sabab u noqotid dhoola caddeynta ilmo agoon ah maalmaha ciida maxamedow intaas kadib maalinta jimcaha ee nagu soo aadan waxay ku beegan tahay maalinta koowaad ee ciidul adxa sidaas darteed barnaamijka diiradda jimcaha ma jiri doono maalintaas marka ciidda laga soo laabto annagoo faraxsan iyo xasuus wanaagsan la soo ciidnay hilba cunnay lana kulannay ehel iyo asxaab ayaan jimcaha xiga dib isugu soo laaban doonaa barnaamijka diiradda inshaa allah inta aynu ciidda ku kala maqan nahay waxaa idin horyaala su'aalo furan oo aan jecel nahay inaad ka soo jawaabtaan sidee looga ciiday halka aad joogto maxaa xasuus gaar ah kuu lahaa oo ku soo jiitay sanadkan imise jeer ayaad ku ciiday goob al-shabaab ay ka taliyaan haddii aad joogto meel aanay al-shabaab ka talin sawir guud ka bixi sida looga ciiday halkaas ugu dambeyn waxaan idin rajaynaynaa ciid wanaagsan farxad iyo nabadgelyo maalmahan aan ka faa'iidaysano yaana la moogaanin carruurta aan waxba haysan gaar ahaan kuwa agoonta ah ogeysiis muhiima jawaabta su-aasha furan lalama sugaayo jimcaha dambe oo keliya wixii hadda ka dambeeya si toos ah ayaad noogu soo diri kartaan fikirkiina maqal ama qoraal wakhti kasta oo aad diyaar tihiin waxaana noogu soo hagaajin kartaan eber lixa lix toddobaatan iyo toddobo toddobaatan iyo toddobo eber afar mar kale aan idinkugu celiyo eber lixa lix toddobaatan iyo toddobo toddobaatan iyo toddobo eber afar codadka iyo qoraalada aad soo dirtaan waxay ka mid noqon doonaan barnaamijka diiradda jimcaha ee toddobaadka dambe insha allah المسلمون مسلمون guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka diiradda jimcaha oo toddobaadkan si qoto dheer uga hadalnay fadliga ku jira tobanka hore ee bisha dilxij halkaas ayaan ku soo gebagabaynayaa waxaan u mahadcelinayaa allah subxaanahu wa tacaala oo noo fududeeyey barnaamijka sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa sheekh faarax cali xuseen oo marti ku ahaa barnaamijka diiradda jimcaha maxamed sheekh cali ayaa akhriyey fariimaha dhegaystayaasha cawilna waxa uu soo jeediyey su'aasha furan ee toddobaadkan intaan toddobaadka xiga ku kulmi doonno waa bahdii diiradda oo isku duuban oo idin leh sidaas iyo fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
الصواب يستذل الصيام يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا ما ارتعى للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شرداتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون